kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan radio hemilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaanama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisuyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilkeena naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan badanaa ma arkaysid shirkada dumar ay isla leeyihiin waxaa laga yaabaa adigaan shaygaanad gadaa kaligaa waa wadi weysi qofkaana shay kale oo item kale oo kanka agdhow buu gadaa waa wadi weysi waa wadi la-yahay laakiin haddaad labadiinna iskaashan lahaydeen waxaa laga yaabaa in maxay ahayday aad guul wada gaari lahayseen maxaysan iskaashi u samaynin haweenka ganacsiyada yaryar leh iisoyaalkeedii nololeed doctoreesa xaawe cabdi dhiblaawe oo ah dhakhtarad iyo doodo xuquuqda aadanaha tabintii soo saaristu anigoo hanaa maxmeda farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo shaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajee baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaalba ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogta gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurrada uur ku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan maxaysan haweenka ganacsiyada yaryar leh iskaashi u samaynin balse markan sooyaalkeedii nololeed doctoreysa xaawa cabdi dhiblaawe oo ah dhakhtarad iyo udoodo xuquuqda aadanaha waxay ku dhalatay muqdisho mey toddobiyo tobankeedii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii iyada oo labiyo toban sano jir ah ayay hooyadeed geeriyootay aabeed wuxuu ahaa aqoon-yahan doctoreyse xaaho cabdi waa hooyada doctoreyse deeqa maxamed iyo doctoreyse aamine maxamed heerkeedii waxbarashada markii ay dhammaysay dugsiga sare deeq waxbarasho ayay ka heshay guddigii haweenka ee ururkii midoogii soofiyetiga macadka kiyefan institution ayay ka baratay caafimaadka sanadkii kun sagaal boqol koo iyo toddobaatankii ayay idlaysatay sanadkii xigay waxay daraasada sharciga ka bilowday jaamacadda ummadda soomaaliyeed sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii waxay subaxdii hore tijaabo gelin jirtay cilmiga caafimaadka oo ay baratay gelinka dambena ka dhigan jirtay sharciga jaamacadda ummadda waxqabadkeeda dhakhtarnimada iyo xuquuqda aadanaha sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii xarun caafimaad oo hal qol ah ayay maalintii daryeel caafimaad loogu sameeyo afar iyo labaatan haween ah ka furtay gobolka shabeellada hoose markii dambe xaruntu waxay yeelatay afar boqol oo sariiro ah markii uu qarxay dagaalkii sokeeyey waxaay kusii dhiiratay inay sii wado caawinta dadka dhibaataysan tallaabtuna waxay noqotay furista xarun caafimaad iyo dugsi caruurta agoonta iyo barakacayaasha wax lagu baro sanadkii labada kun iyo toddobadii hay-addii caafimaadka ee xaawo oo loo soo gaabin jiray r h d o ayaa qaadatay magaca doctoreysa xaawo cabdi foundation kaalin weyn ayay ka qaadatay kaalmeynta barakacayaasha abaartii ku dhacday labada kun iyo koob iyo tobankii waxayna hoysiisay ku dhowaad sagaashan kun oo qof xarunta xaawotaniya markii la sameeyey waxaa la aaminsan yahay inay u adeegtay laba milyan oo qof hadda waxaa ka shaqeeya xarunta laba gabdhood oo ay dhashay xaawo islamarkaana bartay cilmiga caafimaadka xaawo waxa ay kusoo shaqaysay xaalado adag waxaa ka go-nayd caawinta inta nugul haweenka iyo caruurta howlaheedu waxay soo mareen xiliyo kala duwan oo dalka ku jiray in aysan marnaba joojinin gargaarka caafimaad oo ay sameynaysay ayay xaawo u dhabar adeegtay abaalgudyadii ay heshay howsha bini-aadinimo ee xaawo cabdi waxaa laga qiray gudaha iyo dibaddaba waana midda keentay in ay noqoto qof magac weyn ku leh bulshada sanadkii labada kun iyo toddobadii mareegta hiiraan online ayaa u aqoonsatay shaqsiyadda sanadka labada kun iyo toddobada sidoo kale madaalaha galombar ayaa ka mid dhigay iyada iyo labadeeda gabdhood women of the year sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa la guddoonsiiyey abaalgudka rosevelt for freedoms award ee dalka netherland sanadkii labada kun labayo tobankii waxay ka mid noqotay dadka u sharaxan abaalgudka nobel peace price mar kale abaalgud ayay ka heshay hay-adda with foundation oo ahayd women of imbact awards sidoo kale waxay heshay biladda beit social humanitarian award iyo johan j middle for justice may labada kun toddobiyo tobankii harvard university ayaa shahada sharaf ku aqoonsatay waxqabadkeedii xaawo cabdi iyo sagaal qof oo kale oo ku guuleystay kuwaasi oo uu ku jiro aasaasaha barta facebook mark zuckerberg jilayaal dhakhaatiir iyo dad u ololeeya arrimaha samafalka
ekis alfraad oo magacii laga beddelo loo bixiyey niyu alfursan daltar kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraayee xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiiyoo dhan ku faafay
niyu alfursaan daltar kaninig ma tegin miya
ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jirraneede kumbiyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaahe bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyenaasaysaan kuugu caddeeyeen niyu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daaway hayso niyu alfursaan dantalkaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyu alfursaan dantalkaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyu alfursaan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sana aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheriya kala xidhiir eber lixarshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lixarshan sagaal sagaal soddon iyo siddeed sagaal sagaal ama eber lixal lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
markan aanu imaanno falanqaynteenna ganacsiyada yaryar waa ganacsi si gaar ah loo leeyahay caadi ahaan waxauu leeyahay tiro yar oo shaqaale ah ganacsiga yaryar waa kuwo inta badan horumariya dhaqaalaha dalka iyo dadka waxaa faa'iido badan ku qaba bulshada iyo dowladdaba waxay dalka soo geliyaan faa'iidooyin waaweyn oo ganacsiyada yaryar abuuraan shaqooyinka bulshada rayidka waxay dabkooda shidaan kumanaan qoysas ah oo ku tiirsan ganacsiyada yaryar waxay yihiin ganacsiyada waaweyn ee mustaqbalka haddii si habboon loo maareeyo loona geliyo wakhtigii maalba haweenka waa kuwa ugu badan ee leh ganacsiyada soo koraya haddana waxaa la tilmaamaa in aysan samayn wax iskaashi ah si uu u tanaado una sii waaro ganacsigooda haddaba toddobaadkan ayaan kaga hadli doonaa mawduucan waxaana martii noogu ah sundus xirsi oo ugu horeyn aan hordhignay maxaa la dhihi karaa kani waa ganacsi yar ganacsi yaryar marka laleeyahay ganacsigan waa ganacsi yar wuxuu leeyahay calaamado iyo waxyaabo laga fiiriyo waxaa kamid ah xag shaqaalaha nambarka shaqaale oo ganacsigan leeyahay lacagta lagu maalgeliyey intay la-eg tahay faa-iidada sanadlaha oo soo gelaysa intay la-eg tahay ganacsiyadanadana badanaa markii loo fiiriyo standardka caalamiga ee ganacsiga yareer ama small business waxa la yihahdo ganacsiga yareeray soo hoosgelayaan badan oo shirkada annaga u naqaano inay shirkada waaweyn yihiin ayaa markaa hadana standard laga fiiriyo waxay soo gelayaan ganacsiyada yareer waayahay aada ayaad u mahadsan tahay sundus maxaa jiritaankooda ee ka qeyb qaata oo suurogeliya in ay daa'imaan ganacsiyada yaryarka ah horta waxa ugu horeeyo waxaa waaye waxaa la yidhahda fishinka ama hadafka aa ka leedahay ganacsigan aa u furtay waxaan qorsho lahayna ma guulaystaan mana hagaagaan ganacsiyadanada yaryar bointiska ugu badan oo faylka keena kuwa gabdhuhuba ha ugu horeeyeene waxaa la dhihi karaa hadafka koowaad waxaa laga yaabaa markaas eh, duruufo nololeedoo imaaday aawadood in ganacsigan loo furay beri intee la rabaa inuu gaara aan la dhihin qorshe aan loo dejin oo lagu socdo maxay aheeday laga yaabo wixii soo galo sidii loo soo galay in loo cuno oo bishaan haddii dhaqaale fiican soo galaan ciddii ay wax fiican cunto haddii uu beri yaraado ciddii dhaqaalaheedii yaraado ganacsigiiba uusan lahayn macnaha hadaf iyo asaga meel uu tiigsanayo sidaa daraaddeed waxaan qorshe dheer lahayn ma ma hagaagi karaan ee waa tahay sidee qofku ugu horumaraa ilaa uu ganacsi weyn u bedelayo qodobka ugu horeeya horta waxaan leenahay qofku waa inuu hadafka uu ka leeyahay oo iska soxo hadafkaaga waa inuu kuu saxan yahay oo aad ku socotaa oo aad tiraahdaa wadadan wadadii aan ku socday oo guusha i gaarsiin lahayd ma tahay mise ma ahan hadaf waa inaa laga leeyahay marka labaad adoo hadafkii leh naftarkeeda waxaa imaanayo waxyaabo ama kugu adkaanayo ama waxbaa kaa qaldamayo waa way jirtaa markaasna inaan la dhihin oon la isdhiibin oo qofka uusan dhihin wixii waa dadaalay waana ku guuldareystay ee uu xal raadiyo xalka meelaha lagu raadin karo waxyaabaha ugu fududna ganacsiyada waa inay midow samaystaan weliba raggu badanaa way leeyihiin midow shirkado isku darsanay noqdaan laakiin dhanka dumarka yaa waxaa aada ugu yar midowga badanaa ma arkaysid shirkado dumar ay isla leeyihiin waxaa laga yaabaa adigaan shaygaanaad gadaa kaligaa waa wadi weysay qofkaana shay kale oo item kale oo kanka agdhow buu gadaa waa wadi weys waa wadi la-ayahay laakiin haddaad labadiinna iskaashan lahaydeen waxaa laga yaabaa in maxay aheeday aad guul wada gaari lahayseen sidoo kale culayska adiga ku haaya qofkan ganacsada haaya tan kaleo ganacsatadaan haaya haddii midow baahidiina ka turjumo la helo midowga xooguu leeyahay een, baahidana jawaabaa loo heli karaa laakiin waxa- waxa- waxay yidhaahdaan mahmaayo waxaa jirta la yidhaahdo wixii qof dhiba shan ma dhibaan dhowr qofood markaad tihiin oo midow tihiin mushkilada jirta xal waa u heli kartaan ee waa tahay aadaad umahadsan tahay ee faa-iido sidee ah ee ganacsiyada yaryarkaahi u leeyihiin bulshada bulshada guud ahaan iyo ganacsiga kaloo waaweynba ganacsiyada yaryar faa-iiday u leeyihiin ganacsiga waaweyn waxba ma qaban karo haddaan ganacsi yaryar oo ka hoos shaqeeya oo bulshadii meesha u hooseysa gaarsiiya aanay jirin bulshadana ganacsi weyn ay- haddii ay ku xirmaan oo ganacsi hoose oo yar uunan jirin waxay noqonaysaa caqabada adagaa imaanaya marka waxa wax fududeynayaba oo ganacsiga kala fududeynaya waa ganacsiyada yaryar Sh- dad badanna way ka shaqeeyaan oo number oo shaqaalayaal hayaan ama qofkii milkiilaha ahaayo lahaay ha ahaado ama kan ka shaqeynaya ha ahaado number shaqaalaha ay hayaan ganacsiyada yaryar aada u badan yihiin dowladuhuna way tixgeliyaan oo ganacsiyada yaryar muhiimad ayay leeyihiin marka waxaa waaye lama dhalinyarsan karo muhiimadda ay leeyihiin ganacsiyada yaryar waa gartay een, ganacsiyada yaryarka ahi maxaa badi ku kooba ayaad is leedahay haweenka maxaana keena in ay kasoo bilaabaan guryaha waa mahadsan tahay waa laba su-aalood oo muhiima Een, maxaa ganacsiyada yaryar badanaa haweenka ku kooba su-aal muhiima waaye tusaale haddaan ku siiyo waxaa laga yaabaa soddon sano labaatan sano ka hor maamadii ganacsi lahayd oo ganacsi yar lahayd maantay inay meeshii joogto laga yaaba meeshii qoraxda ahayd oo shala fadhisay inay maanta fadhiso intaasoo sano way kusoo dhex jirto khibrad ganacsi way leedahay laakiin ganacsigeedii ma kobcin ma hormarin meeshiisii ma dhaafin halka laga yaabo soddon sano labaatan sano ninkii la midka ahaa oo ganacsi furtay inuu dee maanta dadka ganacsiyada waaweyn la hotaajiriinta uu ku jiro su-aasha meesha ku jirtaa marka waxay tahay maxaa maxaa ku sababay badanaa mid horta waxaa waaye dhankii qorshaha u laabanayna taas qorshaha waxaa laga yaabaa hooyooyinka maanta in ilmagan wax loo qabto kan waxbarasho laga bixiyo noloshoo yara adkaatay inuu ganacsigii oo ku beesgaraysan yahay tan xigta waxaa laga yaabaa waqti inaanay u helin maamada tan oo su-aasha ah haddii aan usoo gudbo guryaha maxaa ku koobay maamadi gabo ee dumarku waxay rabaan inay caruurtina koriyaan guriga joogaan ganacsigiina galaan jaaniska raggu ay helaan oo saaka inuu ganacsi u kalaho caawa kasoo hoydo dumarku ma helaan sidaas daraaddeed mas-uuliyad culusa waxay haysaa inay caruurtii hayso ee reerkii ay hayso ganacsigiina ay gasho waqti ku filan ma helaanaa la dhihi karaa dhankaasite haddii uu dhib ku dhacana badana oo ganacsigii uu culays la soo gudboonaado xalku wuuna ku adag yahay mana raadiyaan inta badan waxaa laga yaabaa maanta ganacsiyada markii oo deynaa la qaataa badanaa in la yidhaahdo gabar yaa deyn amaahinaya yaa dabeyn ka noqonaya halka laga yaabo wiilka hadduu shan jeer lix jeer firgaroobo ama uu ku guuldaraysto in la yidhaahdo war ninka waa in la kabaa gabadha waxaa waaye cid oo saas ugu taagan inta badan ma jiraan ayagana marka iyadoo og inay kabitaankaas uu ku yaryahay ayay markay fashilanto waxay leedahay haddaad sheegto yaa kuu raadinaya waxba waa halkaasi guuldaradeeda halkaasay ku qarsadaan midow la-aanna marka way jirtaa gabdhuhu badanaa midow ma lahan ragga waxaa arkaysaa maanta markii galabta ganacsiyada laga soo baxo goobaha lagu sheexeeyo goobaha lagu qaxweeyo inay faraystaan ganacsiyada ka sheekaystaan ay wadaagaan fikrada ganacsiga meeshay wax marayaan wadanka waxyaabaha kasoo dega waxyaabaha dhoofa way la kala socdaan laakiin gabadhan maanta markii ay ganacsiga ku jirtay gurigiyay ka warwarsan tahay galabta haddii ay ganacsiga iska xirto gurigay ka gaari lahayd caruurtii iyo gurigaa ka dayacaan marka mas-uuliyad weynna way saaran tahay marka waxaan leenahay midowga ogaada ugu yaraan haddii wax kale aadnaan qaban karin inay midow lahaadaan tusaale ahaan hadda annaga waxaan siinaa gabdhaha la talin ganacsi ganacsi marmarka qaarkiis lacag in lagu siiyo waxaa kaaga wanaagsan wixii kaa khaldanaa oo lagu soxo haddana saasay tahay gabdho badan oo ganacsada kama war haayaan la talin ganacsiyaan siinaa maalgelinaan la raadinaa war kama haayaan intooda badan informationkaas way ka faa'iidaysan lahaayeen in badanoo ka mid ah haddii ogyihiin marka waxaan leenahay midowga ogaada aada ayaad u mahadsan tahay lafdhabarta ganacsiga kaalin intee la-eg ayay kaga jiraan aragtidaada ganacsiyada yaryar waxaa la dhihi karaa bulshada halka ay uga jiraan dhalinyaradu ayuu isagana uga jiraa ganacsiga ka bulshada ahaan ganacsiga ahaan boos muhiim oo kaalinta dhalinyaro ku jirtoo kaleeto lagama maarmo dhalinyaro wadan dad waaweyn leh oo caruur leh oon dhalinyaro dhexelahayn macquul ma noqonayso waa jiilba jiil inuu wadanku isgaarsiiyaa muhiima weliba kaanaga dhalinyarada u badan maasha allah ganacsiga yaryarna waa sidaas oo kaleeto oo ganacsigii weynaa iyo shirkadihii waaweynaa iyo bulshadii ganacsi u dhaxeeya oo u kala qaada in la helaa muhiimad aada u weynay leedahay waa tahay e ma dhacdaa marka ganacsiya yaryar oo sanado jirsadaahi oo la iska dhexlo way jiraan ganacsiyo yaryar oo waqti badan soo jiraysa hadaayaba kuu sheegay tusaalaha maamo waxaa jirto maamooyin badan oo soddon sano ka hor ganacsanaya maantana meeshii joogo laga yaabo in intaasoo ilmaa lagu soo koriyayo wax lagu soo barayo laakiin muhiimadda laga fiirinaya ganacsiga markay tahay guushiisa keliya ma ahan ma sii jirin waxaa la rabaa ha sii jiro muxume halkuu gaaray ya meeshiisii muj inuu joogo ganacsigu looma yaqaano guul ma ahan waa inuu sameeyo horukac u sameeyo sarukac uu sameeyo u kobco faa'iidadu sanadkiis hore soo saaraya faa'iido ka badan uu soo saaro shaqaalahu sanadkii hore haystay ka badan uu maanta wax ku kordhin karo horumarka ganacsiga waxyaabaha laga fiirinayo taasoo kaleeto waay maahan inuu keliya waa jiray laakiin meesha shal qoraxda ahayd maamadu fadhisay fadhiso ayadii le ay ka shaqaynayso guriga mas-uuliyadiisa ayada ay sugayso taas horumar lama dhihi karo laakiin horumar waxaa la dhihi karaa markuu ganacsiga oo adigana uu soo kordhaya faa'iidada sanadlaha shaqaale cusub aa sii qaadanaysid marka inta badan way jiraan ganacsiyo sanado badan jiro oo yaryar walow ay kuwo badanoo feelgaroobana jiraan laakiin haddana intii sanadaha jirtay waxaa muhiima siiba kuwa dumarka in laga fiiriyo horkac horkaca uu ku yaryahay gabdhaha waxaan u sameynaa annaga la talin ganacsi ganacsiyadooda waxaa ka qaldan si firiyaha la talin loo sameeya akhbaraa loo diyaariyaa dadka qaarkood waxay soo dalbadaan oo gabdhahu ay ka cabaadaan marmarka qaar maalgelin waxaan la raadinaa maalgelin bandhigyo inay samaystaan waxyaabaha aan ku dhiirigelino annagana inaan u sameynayno aan u sheegno bandhigii hadda ugu dambeeyey su-aasha iga weydiisay gabdhuhu iyagaa qabsaday anagu inaan ku dhiirigelina ma iyo intaan ku taageeri karno ku taageerna laakiin gabdhuhu ayagaa qabsaday danaha iyo faa'iidada laga leeyahana waxay tahay gabadhan fikirka qurxan oo ku jira inay maxay aheeday soo bandhigto ayadii wixii ay gadaysay ama ay haysay ama ay soo saartay oo quruxda badnaa oo loo baahnaa bulsho badan inay ogaato sidaas sida lamidana gabdhaha kaloo ayada la midkaa ama dhallinyarada kaloo ayada la midkaa oo magaalada jooga oo shaqa la-aanta ah inay ku dhiiradaan oo yiraahdaan macnaha qof hebel maxay aheeday intaasuu soo saaray faa'iidada intaas leeg uu ka gaaray sanadkaasuu bilaabay lacag intaas leeg uu ku bilaabay waa waxaad samayn karta adiguna sidoo kaleeto marka haddii inta hadda ku jirta la dhiirogeliyo ayagana horumaray samaynayaan horumaray u tahay inta dambe oo shaqa la-aanta ahna boos ay shaqo ku abuuri karaan ayay u tahay waa gartay sidee shaqayarida jirtahi looga bixi karaa iyada oo laga faa'iideysanayo fikradaha iyo ganacsiyada yaryarka ah waa mahadsan tahay qodobka ugu muhiimsan waxaa waaye in la dhiirogeliyo ganacsiyada yaryar inta ku jirta la dhiirogeliyo intii la gacan qaban kara la gacan qabto si ayagana ay tusaale ugu noqdaan inta kale ee bannaanka joogta dhalintu shaqo ayay ka heli karaan qofkii shaqada abuurtay isagii shaqoo helay haddii asaga la dhiirogeliyo oo ganacsigiisa hormara shaqaalo qaatay markuu marka asagii ka shaqeeyo dhowr dhallinyara oo ka shaqeeyo reedkii shaqa la-aanta aada u hoos ugu dhigay waa tahay sundus aadaad u mahadsan tahay ee ugu dambeyntii taladaada aada siin lahayd gabdhaha ama maamooyinka hadda ganacsigoodu uu curdun ka yahay waa mahadsan tahay haweenka ganacsiga ku jira kuwii hore iyo kuwii dambaba horta marka koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan kula talinaa ganacsigooda inuu lahaado qorshe iyo hadaf iyo meel ay u socdaan ay rabaan inay gaaraan oo ay u qorshaysan tahay inay ka guul gaaraan oo busineskooda uu mid guulaysta noqdo haddii ay tahay maanta hala biisho hadhow isagana wuxuu ku dhammaanayaa maanta hala biisho laakiin haddii aad hadaf iyo guul ka leedahay ilahay u tala saarato insha allah waxaa la dhacda inaad ku guulaysato tan xigta inay midow samaystaan oo ay ururada ganacsigu jira ay ka mid noqdaan ay ka warhaayaan tusaale ahaan annaga hadda waxaan bixinaa talooyin ganacsi si firiyahan ku bixinaa gabdhaha kuwooda maalgelinta u baahan maalgelinaan la raadinaa waxaan u sameynaa shirar waxaan u sameynaa gabdhaha kuwooda guulaystay oo ganacsiga samaystay inay kuwa kale la hadlaan oo kelmad siiyaan oo ay dhiirigelin siiyaan waxyaabahaasoo kale markuu qofku kasoo qayb galo oo ka faa'iidaysto wax badanoo ganacsigiisa ka qaldanaa ayuu ogaadaa marka midowna ha midoobaan oo shirkado badanaa gabdho ay isla leeyihiin ma jiraan inay shirkado noqdaan is aaminaan isla xisaabtamaan noo kula talinaya umaasan
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingiliish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunakarinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن aaday u mahadsan tahay sundis xirsi oo marti noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaanu kuwada u kulmi doona barnaamijkan ku lacayna nabadgelyo